kadib kulankii golaha xukuumadda ayaa wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle uu ka warbixiyey miisaaniyadda sanadkan oo aad uga badan tii sanadkii hore waxaa farxad weyn oo ah in bajetkii miisaaniyaddii dalka ee sanadka soo socda golaha wasiiradu ay ansixiyeen golaha wasiirada ansixiyeen shaqo badan ayaa gashay miisaaniyadda shaqadaasi waxay ka gashay waxaa weeye wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo ciddii wax kaga jiraanba shaqo badan baa la soo galay waxaan aad ugu faraxsanahay waxa weeye in dadka soomaaliyeed ay qayb ka qaateen lacag ururinta iyo ururinta wasaaradda muxuuha miisaaniyaddaasoo ururinteeda inay qayb weyn ka qaateen ayaan aad ugu faraxsanahay maanta iyo sanadkiina dhaafay wakhtigan oo kale markaad iska rabigtana lacag waxoogaa oo fiican baa korodhay oo ka korodhay lacagaha gudaha laga soo ururiyey sanadkiina dhaafay wax waliba horta waa bajetka guud ahaaneed maanta waxa weeye saddex boqol iyo afartan milyan wasiir bayle ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadkan ay konton milyan oo dollar ka badan tahay tii sanadkii hore dakhliga gudaha ay qaybta ka ah miisaaniyadduna uu ilaa iyo soddomeeyo milyan ka badan yahay tii sanadkii hore sanadkii hore bajetka guud ahaaneed laba boqol iyo afariyo toddobaatan dhibic lix uu ahaa markaa kororka halkaa ka kurmay ilaa konton milyan ayaad arki kartaa laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaan fahamno waxna waa wax adduunyada kale inoogu deeqayso waxna waxa weeye wixii inagu gudaheenna aan ka ururinay asalkuna wuxuu yahay waxa weye wixii gudaha laga ururiyey ayaa asalku yahay taa lafteeda ilaa soddomeeyo ayaa ayaa ku soo kordhay waa wax aad iyo aad loogu farxi karo weeye waxaa kaloo ku dadaalay in bajetku wakhtigii loogu talagalay ee qaanuunku sheegaya aan aan halkan ka ansixino oo loo gudbiyo golaha shacabka oo iyaguna shaqadooda ka qabsan doona haddii ee beedmo wasiirka ayaa sheegay in miisaaniyaddan ay ku jirto lacag lagu bixinayo adeegyada dadweynaha kuwaasoo hay-adaha adeegyadaas qaabilsanay ay dowladda ka heli doonaan
waxaa kaloon ku faraxsanahay waxa weeye in hay-adihii social sectorka la odhanayay ama educationka ha noqo tacliimta iyo caafimaadka iyo constitutionka iyo meelihii aad dad dadweynuhu u danaynayeen inay wax ugu jiraan ma nasan doonno mana mana istaagi doonno ilaa hadafka dawladdu leedahay aan gaadhno oo ah inaan ku filaanno waxaynu inagu isku filaanno innagu isku filaanno tallaabada tan xigta ayaa wasiirka maaliyadda soomaaliya uu sheegay inay noqonayso horgeynta miisaaniyadda ee baarlamaanka federaalka si inuu ansixiyo loo weydiiyo